Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa ah mid sii ballaaranaysa marba mar ka dambeysa. Qaar ka mid ah degmooyinkeeda ayaa noqonaya kuwa ugu saxmadda badan magaalada Muqdisho. Qaar ka mid ah gaadiidleyda magaalada ayaa ka warbixiyay waxa keenay saxmadda magaalada iyadoo mootooyinka laga dhigay A iyo B.
mootooyinka a e b a laga dhigay laakiin go'aankiina lagula wixiina lagu heshiiyey hal habbo oo ka suurtogelay ma jirto marka nasiib daro waaye mootooyinkii maalinba maalinta ka dambayso magaaladaa ka soo degayaan gobolladaa ka soo gelayaan meel walbaa ka imaanayaan marka magaaladii waa isku xidhantay waddo male waddooyinkii kuwii yaraayay oo la haystina wado- waddooyinka kii yaraayay aan haysanina biyaha qaaday marka bahashawaas waa karan tahay meel la mara male waa aragteen meel kasta meel biyo fadhiyaan in meel go'day a magaaladii noqotay marka waa iska dhibaataysanahaynoo meel aan marno oo ilaahay uume male ee hal doolara qaade laba sac waddada ku jire laba sac kadib qofkii waa hanaaga ku leeyahniow meelna ima geynine waa degananiyow warneo intaasaan ku waday haddaa dhahdo war ani meeshaa rabay ma gaarine maxay maxay ii sheegaysaa ku leeyahay waa degaa saddex jeer baa waraabiyey kow horta waxa waaye balantii laga baxay balantii aad martaba imaanaysa mooto dambe horta taas horta waa burtu taas waa ahaataaday midda labaad dowladda waddanteeda gaartaaday mid saddexaad jiidka wada xiran marka nin waxaa keen saddex shay ayaa kaa keento dowladda dantii waxa waaye inay lacag hesho waa waa heshaade marka dowladda waddanta waa gaarto waxay- waxay waa- waxay- waxay waa heshay lacagtii waa heshay wax ka maqan ma lahan jidkii walowkaa sidii xoran yihiin keeniska mootoonka waa ogtahay sidii u badan yihiin dadkaan horta hal wadaa furan bis hal wadaa furan wada laba furan maxaa furan kow horta in isku imaado wataalo waa inay isku imaadaan waa inay shiraan waa inay go'aan qaataan go'aanka muxuu ahaan karaa in hal maal soo baxo ay soo qaataan kitaabo soo qaataan ama jimcaan soo- jimca- jimca soo baxayaan daawad soo qabanaya nin kasta khamiiskiisa soo qaato laamiga dhaqna ma ma arkaysa ha lagu tukado ilaaha la baryo laamida xisqiraan ha qasto laamigaas alayaa loo baryo in ilaa dadka dadkaani dadka qaada adiga